halkan aan taagannahay waa wadadii hawdka aadi jidhay oo awl culus iyo hawdkeeda aadi jidhay oo hawdka u bixi jirtay waa wadada la oran karo waa halbowlaha isku xidha hawdka iyo nugaasha sida aad aragtaa niin saaka waxaanu ka xaqnay ilaa iyo shalay shaqaanu ka hayna shaqadaanu ka haynayna hadda waad aragtaana wadadii laftigeedii baa la dhistoo la gooy waa shaqa noo waajibaadkeeduna saaran yahay iyo ilaalinteeda iyo wadada iyo furitaankeeda in badan waanu soo duduminay in badan waa noo harsan tahay wadooyinka ilaha la keenay iyo waanu ka qaadnay hadda shaqadaasi saasay tahay waana xilgudashada iyadii aan horeyba awalba u gudanaynay oo anaan cidnana haatan fasaxna uga doonayn oo naloo idmaday un baanu gudanaynaa haddii wadada la gooyana hadda mas-uuliyadda ilaalinta wadada iyo mas-uuliyaddeeda waxaa iskale dowladda hoose annaga oo xilwaajibaadka shaqo ee dowladdu noo idmatay gudanay waxaanu banaynaynaa jidka kan saaka quruxda iyo nashaadada ka muuqata waad aragtaan waa wadadaas dadka danta caamiyada ka tirsan waxaanu dadweynaha sharafta le ugu baaqay ku nool caasimadda ilaalinta wadooyinka inay nagala qayb qaato idinkana mas-uuliyaddii ilaalinteedii iyo shaqadii iskaashigeenii baa saa ku jira aanu banayn waxaa weeyaasi saddex iyo labaatan mitir hadda waad aragtaan in inta ay dhammaystiran tahay saddex labaatan mitir oo go-an wey intaa hawdkaas adigu wixiina ka jira wadadaas iyo waxa isku xidhaa garow